Hay'adda Al-Raxma oo cilmiyood ka hirgelisay deegaanka Isla Sudan ee degmada Dar es Salaam. Ilmo Cabdi Xuseen ayaa aabahood u waafay cilmiyoodkan. Haddaba Cabdi Maxamed Nuur waa howlwadanada hay'adda Al-Raxma ayaa oo goobtani warbaahintaas faahfaahsan ula hadlay isagoona sheegay baahida ay bulshadani ceelka u qabeen isagoona u mahad celiyey ilmo cabdi xuseen oo ceelkani u qoday una waqfay aabahood oo geeriyooday allah u naxariistee annagu jamciyyatu raxma khayriya ah maanta ceelbiyoodka waxaanu ka daahfuraynaa goobtan oo laydhaa isa suranka oo ka tirsan degmada daarasalaam ceelbiyoodka waxaa soo waqfiyey ilmo cabdi xuseen maxamed oo u waqfiyey aabahood cabdi xuseen maxamed waxaan leenahay ilaahay ha ka jisaay siiyo owlaadda soo bixisay aabahood waqfiga meeshay kasoo saareen ilaahay bedel khayr qaba ha u geliyo marxuumka aabahood u waqfiyena allah ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha uga dhigo rawdatu min riyaad aljanna ilaahay ha ka dhigo maca shuhadaai wasaalixiin iyo qof kuwa ka cabi doona maxayda xawdka nebiga caleyhi salaatu wasalaam sadaqanaada allah ha gaarsiiyo waan u ducaynaynaa isagii waa owlaadiisa soo xustayba meeshan oo maxay ahayde biyahan iyo ceelashan gaagaabanba aada looga baahi qabay waxaan leenahay baahi badan ayaad ka daboosheen walaaladiin deegaankan oo deegaan ballaadhan ah ilaa dadka ku nool ay gaarhaan ilaa shan boqol ilaa lix boqol oo qoys ayaad maanta kurbo culus ka dulqaadeen ilaahay idinkana kurabo kurab yowmal qiyaamaha idinka dulqaado saaad ummadda culayska ugu dulqaadeen allah idinku gargaara idinkana waalidkiina allah ha u naxariiso dadka deegaankan waxaa kula dardaarnaa inay ceelkaa ilaashadaan oy dayac tiraan waana dan la wada leeyahay waa dan guud cid gaar iskama laha marka insha allah laga wada faa'iidaysto